waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cu xariijin soomaali xaaladda guud ee soomaaliya waa xaalad qof walba uu garan karo waana xaalad dagaal sokeeye oo dheeraaday qaxootinimo dheeraatay marka hogaami hogaamiyaashii soomaaliyeed wixii ka dambeeyey dowladdii ugu dambeysay wixii ka dambeeyey ilaa hadda wuxuu egi wax ku fashilmay marka ilaa hadda maanu helin hogaamiye wadani ah oo ummadda ka saara dhibaatada hadday dhibaata dhacdo waa in la helaa nin aqliga u saaxiib ah oo ummadda dhibaata ka saara waa gartay dhinaca ammaanka markaan eegno dadka qaar baa aaminsan in ammaanku hadda faraha ka baxay dadka arrintaas aaminsan ma buunbuuninayaan bay kula tahay mise waa ku saxsan yihiin ammaanku faruhu ka baxay biko ammaanka wuxuu ka bilaabmaa dowladdu meelahay ka taliso ama aqalka madaxweynaha aqalka baarlamaanka wadooyinka madaxdu marto eeraboorka marka intuba gacanta ayay ka baxayaan waad ujeedaa diyaaradii daalo ilaah baa ka badbaadiyay shacabka soomaalida kubaabii lahaa qaraxyada hoteelada dadka lagu weerarayo gaar ahaan caasimada soomaaliya ammaankeeda goobaha ay dowladu degan tahay ayaa lagu soo weerarayaa marka dadka aaminsan baana ammaanka inuu gacanta kasii bixi doono haddaan loo helin dad xirfad u leh arrimaha ammaanka
waa gartay marka la eego xilliga ka haray oo dowladda iyo baarlamaanka soomaaliya u haray hadda bila ka hareen iyo inaan weli nidaam doorasha ku dhacdo lagu heshiin xaggee baa halkan wadada looga baxayaabay kulata doodo badan ayaa isdaba jira doodaha dadku dadka dadka aqliga u saaxiibka ama xaqiiqda aaminsan way ujeedaan inaan doorasho lagu lagu gaari karayn wax toban bilood ka yar ama mataqaana lamid ah marka waxay u eg tahay in dowladda hadda jirta laba wada la mari doono in xildhiban golaha baarlamaanka uu madaxweyne cusub doorto ama in golaha baarlamaanka madaxweynaha wakti loogu daro labadaa waktiba ayaa ayaa socota waa in la helaa xilli doorashooyin lagu diyaariyo ilaa haddii la qaato systemka four point five ama systemka goboladaba markasta wakti baa loo baahanya ugu yaraan sanad iyo bar baa loo baahanya waa gartay nidaamka noocaasa ma ku heshiin karaan bay kula tahay dowladda federaalka iyo baarlamaanka hadda jira iyo maamul goboleedyada iyo weliba beesha caalamka iyagu qeyb weyn ka ah waxyaalaha soomaaliya ka socda waa lagu heshiin karaa haddii aqliga soomaalinimada ah uu soo noqdo haddii aqliga ninjeclaysiga ah iyo anaa kursi kusoo noqonaya iyo aniga ayaa madaxweyne maamul goboleeda ah oo dalahayga ayaa u diidanaya in arrintaa dhacda iyo haddii aqliga soomaalinimada la helo waa lagu heshiin karaa doko wadankan labaatan lix sano maraya laba intaan in ka badana soomaali dagaalkuma sii jiri karto abaaraa wadankii ka jira dhalinyaradii waxbaratay jaamacadihii soomaaliya oo dhan waxay usoo socdaan inay badaha libiya ku baaba'aan marka aan waxayla muuqataa haddii wadanka soomaaliya taladiisu maanta waxay ka godaa xasan sheekh maxamuud hadduu nin u ekaado aqliga u saaxiiba oo uu yidhahdo anigu kursigan soomaali ayaa iska leh anuu iskama lihi wax ay soomaaliya go-aansata ayaa go-aansanayaan wadanku wuu badbaadayaa hadduu wadanka sidii dictator u dhaqmana dee wadanku waa ma ma badbaadaya marka marba waxay ku xiran tahay wadada uu xasan sheekh marsiiye ummadda soomaaliyeed
waa gartay dadka qaar baa aaminsan in soomaaliba aysan hadda gacmaha waxba ugu jirin oo waxay farta ku fiiqaan dalalka deriska igad hadday noqoto iyo beesha caalamka inteeda kale doorkoodu intee la egyahay kula tahay way jirtaa in siyaasadaha wadamada deriska ah ay saameyn kugu yeelanayaan fikirkaasi waxa weeye wadankan dagaal sokeeyo dheer buu galay dowlado naga waaweyn oo sacuudiga masar nigeria dowlado waaweyn baa arrimahooda faraha lagula jira turkiga marka faragelinta siyaasadeed ee dowladaha dariskaaga ah ama dadka dariskaaga markasta dhibaato way kugu haynayaan waana wax soo jireenoo taariikhda jiray ee hadda dhibaatadaas iyo dhibaato kalaa jirta dhibaatadan way jirta ee dowlada daris kugu hayaan ee dhibaatada corruptionka cadaalad darrada ninjeclaysiga dadkiio hay-adihii wadanku in la dhisa aan la doonin dadkiio oan idaacadaha runta looga sheegeyn wacyigelintii oo yaraatay de intaas m intaasoo dhibaataa jirtay intaas ma dowlada dariska lagu eedeyn karaa haddii madaxdii soomaaliyeed iyo dadkii soomaaliya aqligu saaxiibka aanay doonaynba in dhibaatadii laga baxo aan ummaddii la wacyigelinayn oo ummaddii aan loo sheegay ummad soomaaliyeed tahay marka way wala socotaa dagaalka ruanda ruanda waxay laga soo aabulay uganda kadib markii ruanda cagaheeda ku istaagtana uganda way iska celisay marka waxa weeye soomaaliya etoobiya kiin waxaan isaga celin karnaa markay madaxdeedna ogyihiin in ay ummadda soomaaliyeed ay ummadda soomaaliya walaala ay tahay oo iyadan siday isugu midoobi lahayd loo laga shaqeeyo loo istaago marka madax hadda joogto wadada ma hayaan kulaalisa muuqato waa garta tan u dambeysa shir ballaaran oo dhowaan ka dhacay magaalada istanbul ee dalka turkiga qodobaa ka soo baxay siyaalo kala duwan baa loo kala turjumay wixii ka soo baxay aragtidaada guud ahaan shirkaas iyo wixii ka soo baxay aragtida guud ahaaneed waa aragtidii uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu waraysigii uu siiyey soomaaliya kebel uu yidhi shirkaasi shir wuxuu ahaa waad la socotaa shirkan shir ka horreeyey waataan isku aragnay magaalada copenhagen shir wuxuu ahaa looga hadlayay heshiiskii ka bilaabmay magaalada belgium ee new dealka ahaa ee shirkii istanbul wuxuu isku bedelay shir siyaasadeed dowladda soomaaliya waxay doonaysay in lagu buunbuuniyo qoraalkeedii ahaa in doorashada soomaaliya lagu xaliyo four point five arrintaa waxaa la yidhi dadka soomaaliyeed ha kasoo heshiiyaan xillina kuma dersan kartiin marka waxay u eg tahay in beesha caalamku eedda ummadda soomaaliyeed ay usoo wareejisay madaxda soomaaliyeed marka anigu waxay la muuqataa haddaanay madaxda dowladda federaalka aanay heshiin iyo maamul goboleedyadu inaanay beesha caalamku aanay qasbi doonin ummadda soomaaliyeed aanay oran doonin ama taa qaata ama taa qaata ama ta gobolada qaata qaabka deegaanada marka shirkaas wuu fashilmay shir fashilmay wiila ila muuqdaanay
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali